bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobada bisha julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa waxa ay sheegayaan in weerar ay ku qaadeen ururka al-shabaab magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari iyadoona la sheegaya ilaa iyo toddoba ruux inay ku dileen halkaasi al-shabaab tiro ka badan ayaa la sheegaya in dhaawacyo ay kasoo gaartay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen halkaasi ayaa lala beegsaday sida wararku ay sheegayaan koox qodaysay kaawo iyadoona la sheegay weerarka intiisa badan in loo adeegsadeen babaanooyinka gacanta laga tuuraa iyo sidoo kale rasaas fudud taliyaha ciidanka gobo gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada mandheera ayaa waxa uu sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday ay ahaayeen kuwo ka tirsan al-shabaab khasaarooyin kala duwanna goobta ay ka geysteen waxa uu sidoo kale tilmaamay inay soconayaan baaritaano ku aadan sidii wax badan lagaga ogaa lahaa khasaaraha dhabta iyo sidoo kale goobta ay kasoo weerar tageen kooxda halkaasi weerartay waxaana seteembar sanadkii hore al-shabaab sidoo kale ay ku dileen magaaladaasi dad kor u dhaafaya ilaa iyo soddon iyo lix ruux kuwaasoo dhammaantood ahaa dad ka shaqaynayay meelkaawo laga qodayay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan isaabta halkaa uu ka soconaya baaritaano ku aadan qaqabashada dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxaha falalka amni darro ka wada gudaha magaaladaasi ayadoo habeennimadii xalay ahaa weerar bambaanooyin oo lagu qaaday magaaladaasna khasaarooyin ay kasoo gaareen ilaa iyo toddoba ruux halka tira intaasi ka badan oo gaaraysa labaatan kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen dadka dhaawacyada ay soo gaareen qaarkood ayaa la sheegayaa xaaladooda inay aada u liidato ciidamada booliska ee maamulka iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka oo garab ka helaya kuwa amisom ayaa si wada jira kaga qayb qaadanaya baaritaanada magaaladaasi ka soconaya subaxnimadii hore ee saakay iyadoona la qaqabtay tiro dad ah oo lala xiriirinayo inay qayb ka ahaayeen falalka amni darre muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay magaaladaasi sii kordhaysa iyadoo ay marayso tirada dhimashada dadkaasi ilaa iyo toddoba ruux inka badan labaatan ruux waa dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaaray qaraxaasi
magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barina waxaa la sheegay waxay wararku sheegayaan ka imaanaya halkaasi in maanta lagu howlan yahay in lasoo amba bixiyo boqolaal ka tirsan dadkii qaxootiga ee dhowaan soo gaaray halkaasi iyadoo gawaari aada u fara badan lagu waday saacadaha soo aadan ay kasoo ambabaxaan magaalada boosaaso kuwaasoo ay ku raran yihiin dadka qaxootiga ah soo samata bixinta dadka waxaa iska kaashanaya shacabka ku dhaqan magaalada guddiga u xirsaaran badbaadinta iyo gurmadka dadkaasi ka imaanaya dalka yemen iyo dowladda maamulka puntland oo iyadoo hore isugu xirsaartay sidii ay wax ugu qaban lahayd dadkaasi boqolaal ka tirsan dadka ayaana lagu wadaa maalinimada maanta gelinka dambe ama gelinka hore inay soo gaareen magaalada boosa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudooga halkaas oo ay kaga soo ambabixi doonaan dalka intiisa kale maadaama ay muddooyinkii lasoo dhaafay ku howlanaayeen ama ay joogeen magaalada boosaaso halkaasoo kal hore ay soo gaareen dadkan ayaana ahaa dad kasoo baxsaday colaada ka curatay dalkaasi yemen oo weli soconayso iyadoona weli ay jiraan dad soomaali ah oo halkaasi ku goodoonsan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa waxa ay sheegtay inay ku guulaysatay samata bixinta dadka qaxootigaah ee kasoo cararaya dalkaasi yemen waxaana mas-uulka wasaaraddaasi oo lagu magacaabo maxamed axmed maxamed uu tilmaamay in ay tahay mid guul ah in puntland ay xal ka gaarto dadka qaxootigaah ee kasoo cararaya colaada dalka yemen kuwaasoo dhammaantooda si nabadgelyo ah kusoo gaaray deegaanada maamulka puntland si heer sare ana loo soo samata bixiyey waxayna sheegeen in wasaaradooda ay mar waliba xil iska saari doonto dadka soomaalida ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliyana cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa habeennimadii xalay ahaa kulan deg dega isugu yeeray golaha xukuumadda soomaaliya kaasoo qayb ka ah la xisaabtan dhab ahoo lala sameynayo xukuumadda waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in ujeedka kulanka uu yahay sidii loo dardargeli lahaa howlaha shaqee horyaala xukuumadda iyadoona wasaarad wasaarad wax lagaga weydiinayay xukuumadda waxyaabihii u qabsoomay kulanka ayaa in muddo a soconaya waxaana ka qaybgalaya xubno uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya kaa uu muddooyinkii lasoo dhaafay kormeer ku mareeyay qaar ka mid a wasaaradaha waxaana ugu dambeyn warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ka oo ka warbixiyey waxyaabihii layska dhahay kulankaasi oo ay ugu horreyso waxqabadka golaha xukuumadda lagu isugu yeeday xubnaha kale wasiirada shirku runtii waa laba weji buu leeyahay wejiga koowaad waxa weeye waa bogaadin weeye waayo xukuumaddan runtii waxay samaysay guulo badan ayay ka samaysay dhinaca dhismaha statiska ama dhismaha federaalisanka guulo ayaa laga sameeyey oo hadda ka socda dastuurka iyo dib u egistiisa guulo ayaa laga sameeyey xagga systemkan dowladnimada soomaaliyana horu socdo aad ogtiin maanta gudiyadii doorashooyinka iyo guddigii xuduudaha in laga ansixiyey baarlamaanka aad ogtihiin in la dhisay maaragtay stateka galmudug iyo runtii waxqabad badan oo waad ogtahay labadii casho ugu dambeeyey sida cabshi ugu dambeeyey raiisul wasaare ku-xigeenku kormeer ayuu ku marayay wasaaradda waxaa la ogaaday wasaaraduhu inay howlo aad iyo aad u badan qabtaan marka raiisul wasaaruhu ogaadin horta marka ugu horeysa inuu performance evaluation meeting oo lagu qiimeynayo waxqabadka dowladda qof qof iyo wasaaradda wasaare raiisul wasaaruhu kormeerkiisii kadib iyo waxyaalo badan oo qabsan waxaana soo baxday runtii dowladdan inay dowlad waxqabad fiican lixdii bilood ee ugu dambeeyey muujisay ay tahay taas mid weeye midda labaadna waxa weye waad ogtahay hadda rabadaanka oo kale nin kasta oo dib waddankeena shil ka dhacayo ugu badan dhex yaallo dilal ka dhacayaan oon ka xunahay xukuumad ahaan iyo dowlad ahaanba haddana in amniga caasimaddu sugan yahay oo nabad ay jirto oo nimankii nabaddiidka ahaa ilaa xad la xadiday waxyaalihii iyo dhagarihii ay doonayeen dalka soomaaliyeed inay u geystaan meelaha qaar oo runtii aade sida leebo oo kale oo khalad ka dhacay way jirtaa waa cadow cadowna mar walba isagu doonaya inuu hal shil uu sameeyo si uu ummadda u tusayo adduunka inuu weli nool yahay waxay hadda ka shaqaynayaan intaasu intaasna waa lasoo afjaraya marka dhiirigelin bogaadin iyo dardargelin buu ku saabsan yahay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay hirgelinta maamulada federaalka ee laga hirgelinayay qaybo ka mida gobolada dalka asigoona dhinaca kale si gaara kaga hadlay isqaqabsiga maamulka galmudug ee haatan kala dhexeeya puntland iyo sidoo kale ahlu sunna wal-jameeca asigoona carabka ku adkeeyay in maamulka puntland dulqaad ay muujiyaan haatana la hirgeliyey guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kuwaas oo afti ka qaadi doona bulshada ku dhaqan deegaanada haatan lagu murusan yahay kuwaas oo ugu dambayna xal ayagu ka gaari doono
puntland waxay ka mid ahayd meelihii ugu dooda kululaa ee lahaa dowladdu waxay diidantay federaalka sida ay tahay ha lagu sameeyo laba gobol iyo wixii soomaalida iyo sokol ha loo sameeyo ayay ahayd marka statiskan samaysmay hadda waa ku meelgaar xuduudooda lama yaqaan dadka afti lagama qaadin dowladuna iyaduna afti dadka kuma khasbi karto sistamka waa inuu soo dhismaa sistamkii maanta guddigii waa la ansixiyey guddigii xuduudaha waa la ansixiyey kii doorashooyinka waa la ansixiyey sistamkii kale siyaasiga ahaana dowladda ayaa samaynaysa markaa kadib ayaa la tegaya oo lagu xalinaya waxaan leenahay soomaalidu haystajiso statiska iyo xuduudahooda waxaa samayn doona oo baa dastuurka awood u siiyey hay-ado dowladeed hay-adahaasaa hawlgelaya oo xalinaya laakiin soomaalida waxaan leenahay intaa isdejisaan waxaan waxaa loogu talagalay maamulkii in dadka loo dhoweeyo in dadka soomaaliyeed ay ay samaystaan waxa ay jecel yihiin marka cillado uu yeelanaya cilladaha la isu dulqaataan dhahayna madaxda puntland oo si degan ha loo qaabilo ha loola shaqeeyo hay-adaha dowladda dhexe markii aftidaa la qaado ee guddiga xuduuduhu wax qiimeeyana statekii oo saxaa samaysmaaya rofeor maxamed cumar dalxe oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliyan waxa ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan inay caawiyaan dadka ka imaanaya dalka yemen kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwanee usoo gaarayay magaalooyin ay ka mid yihiin kuwa koonfurta gaar ahaana magaalada boosaaso kuwaasi oo doomo kaga soo cararaya dalka yemen oo haatan ay ka soconayaan dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya dowladda iyo kooxaha xuutiyiinta ah taa oo ay usii dheer tahay diyaarado dhanka cirka hooduqeymo ka geysanaya gudaha waddankaasi yemen rofeor maxamed cumar dalxa ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaceeda ugu baaqay inay ka qayb qaadato gurmadka loo samaynayo dadka waxaana kal hore jiray caawinaad ay sameeyeen xubno ka tirsan xukuumadda kuwa oo weli aanan guddiga gacantooda gelin ayadoona haatan ay soconayaan ololo ku aadan sidii lacagahaasi loo heli lahaa looguna gurmo lahaa bulshada ku dhaqan deegaanada haatan ka mid ah kuwa dalka soomaaliya oo ay soo gaareen dadkaasi qaxootiga yemen ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa soo dhoweeyaa meelmarinta guddiyada doorashooyinka iyo sidoo kale guddiga xuduudaha ee dalka taa uu ku tilmaamay tilaabo dhinaca horumarka loo qaaday nicholas kay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay kala shaqayn doonaan hirgelinta higsiga labada kun lix iyo tobanka ayadoona guddiyada la meelmariyay ayay noqon doonaan kuwa ka shaqeeya arrimahaasi waxauna nicholas kay tilmaamay tilaabo geesinimo leh inay ahayd maalintii shalay baarlamaanka soomaaliya go-aankii ay ku meelmariyeen labada guddi oo in muddo ah baarlama ay ka lahaayeen doodkulul warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu